gudoomiyaha degmada daynira ninka lagu magacaabo maxamed abuukar jacfar oo maalin ka hor weerar kamiin ah ay u dhigeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo looga dhaawacay lix askari ayaa caro kala duldhacay dadka deegaanka labo ka mid ah dhallinyarada ay sunnadu ka muuqato oo midkood kitaab gacanta ku haystay ayuu jirdil xooggan u geystay isagoo markii dambe midkii kitaabka watay gaari ku daba xiray kadibna dhulka ku jiiday markii ay naftu ka baxdayna iskaga tuuray isbitaal madiina halkaasna kaga dhaqaaqay ayaa waxaa falkaas wuxuushnimada ah ka carooday dadka ku nool deegaanka ee arrintan lagu sameeyey waxaana hadalladoodii ka mid ahaa jacfar degmada dayniile mas-uuliyadiisu uma qalanto mas-uul ma ahan waa nin digtaatara waa nin ninka layidhaha qof allaale qoftii ka feker duwan inuu gowraco ama biyo ku rusheeyo ama dila ka shaqayha waxaan nahay annagu dadka deggan degmada dayniile oo mursado ah khaas ahaan abakar waxaan deggannahay xaafadda burdheere iyo saqiiro iyo janaqow inta ka dhexaysa dhulkaasaan deggannahay shalay galab ayaa waxaana soo weeraray guddoomiyaha degmada dayniile jacfar abuukar cali wuxuu soo qabsaday laba wiil baabuurow mid ku daba xiray isou jiiday isou dhintay meydkiisiiyo wuxuu ku soo tuuray isbitaal madiina sidoo kale waxay dadkani si gaar ah ugu hanjabeen jacfar iyagoo sheegay inay iska dhicinayaan dhanka kalena aysan doonayn inuu guddoomiye u sii ahaado wuxuu dila wiilashayni horou u dilay mar labaadou dilay mar saddexaadou dilay hantiyow ka qabaa gaadiidow ka qabaa qoryow ka qabaa annaga wiilna waa nagala dilay mid kaleentana waa dhaawac isbitaal ma yaalla laakiin xabsigow ku jira asigoo dhaawaca kii wuxuu saaran yahay dhagaxa isbitaal madiino xalayaa lagu tuuray waxaan ahay naaga bakara waxaan ahay gumaadka uu nagu haayo jacfar hadduu inaga day waayo ama uu naga dhaqaaqi waayo waan dagaalamaynaa inta qofu naga nooshahay inta udiir naga nool yahay inta wiil naga nool yahay inta gabar naga nooshahay daqli waxaan haynana waa ku bixinayna guddoomiyahan degmada dayniile ayaa marar badan sidaan oo kale falal wuxuushnimo ah kaga geystay degmada waxaana marar kala duwan loo magacaabay xil guddoomiyenimo isagoo soo maray degmooyin kala duwan waxa lagu doortay ayaan ahayd ficilkan foosha xun ee uu hadda sameeye oo kale oo ah in la gumaado dadka masaakiinta ah gaar ahaan dadka ahludiinka ah